mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa degmada guriceel uga qeyba galay munaasabad xarigga looga jiraya isbitaal cusub oo laga hirgeliyay degmadaasi ugu horeyn maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka cusub ee degmada guriceel ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu qaban doono isbitaalkaasi keliya ma aha bulshooyin ku nool magaalooyinka caasimadaha inay heli karaan adeegyada caafimaad ee tayada sare leh insha allah isbitaal xalani waxaan isku dayaynaa in adeegyo kasta oo loo aadi jira caasimadaha inuu ka hirgeliyo degmada qurceel qurceel iyo deegaanada galmudugna ay caan ku noqdaan meel loo soo aado caafimaadka hosbitaalka waxaa ka shaqeeya ku dhawaad shan iyo labaatan qof oo shaqaale caafimaada iyo toddobo kale oo qabta shaqooyinka laga maarmaanka ah isbitaalka taas waxay muujinaysaa in isbitaalka xalana oo yahay qayb ka mid a shaqa abuurka loo sameeyey bulshada deegaanka adeegyada uu soo kordhiyey xalan hosbitaal oo aan isleenaha wuxuu qaas u yahay waxaa ka mid a dhakhtarka lafaha oo takhasusi ah dhakhtarkaas oo nooga yimid dalka dibaddiisa muddo badanna kasoo shaqaynaya qeybta qaliimada lafaha wixii maanta ka dambeeya waxaan rajaynaynaa qaliimada lafaha marka laga reebo beddelka simaha in lagu xaliyo qurceel oo aan meel kale loo aadiyo bukaanada u baahan in
ma aheen in shaqo keliya iyo waxaas mabda'a oo aaminsanaa markaas oo ahayd in la yareeyo nenatal mortality-ga degmada iyo regionka oo dhan meeshaan hadda isbitaalka uu joogo xilli waxaan joogay gogobada ay ku taallay oo geelu ka cabo laakiin maanta isbitaallo waaweynaa laga furayaa dhinaca kale bulshada degmada gurceel ayaa soo dhaweeyey hirgelinta isbitaalkan oo baahi badan loo qabay hambalyaynaynaa waana u ducaynaynaa waana soo dhawaynaynaa waxaan leenahaa kii lagu nacfiyo oo horumarka magaalada ka qayb qaata gacan uu shilcadaadshay gacan uu shilcadaadshay ambirkeedii qalloocshay gacan uu shil cadaadshay ambirkeedii qalloocshay oo gadaalna u ciirtay iyadoo cilmiyeysan caynad loo jimcinayo xalanaasi cuseyba carrigeenna u keenay waa fiisi tarbiyadii mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in isbitaalka laga hirgeliyo gurceel isbitaalka xalane waxaan rabnaa inaan idinku dhiirigelinno waxaad ka mid tihiin isbitaallada degmadan ku yaalla si gaar ah waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotaan horumarinta caafimaadka inaad bulshada si hufnaan le ugu adeegtaan soo dhawaada waa mahadsantihiin bulshada ka soo qayb gashay xafladda maad celinaynaa ciyaarta isbitaalka furtana maad celinaynaa anuu laga bilaabo waxaan kaloo rabnaa inaad samaysaan kaararka caafimaadka reer guriceel waxaan kula dardaarmaya inay isbitaalkan si dhow ula shaqeeyaan ayaguna ka faa'iidaan maanta ammaan badan oo dhakhaatiirtan isbitaalkan laga bixiyaa meeshan kaban furree mar kolkaa shaqaysaan ayaa reer guriceel lix bilood ka baci haddii ilaahay idmo goobta aan isu imaan doonaa waxaan rajaynaynaa inaan sanad markuu ii dhamaado xaflad aad qaban doontaan
dhakhaatiirta furtay oo doctor kaahiye oo ugu horeeyana toore dadkan waa dadkaagii waxaan rajaynaynaa dadka sida hore loo sheegaba in kaarar qofka macmiilka ah iyo qofka hadda yimid ay ku kala dugan yihiin isbitaalkan ayaa baahi badan waxaa u qabay bulshada ku nool degmada gurceel ee maamulka galmudug